ururka gargaar ah ayaa duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan guddoonsiiyey deeqa buugaaga ah oo loogu talagalay horumarinta waxbarashada iyo kor u qaadista akhriska buugaagta ee degmada buugaagtani oo tir ahaan badan ayaa lagu wareejiyey maamulka degmada si loo gaarsiiyo xarumaha waxbarashada u baahan loogana faa-iideysto ardayda iyo akhrisayaasha kale ee deegaanka ururka gargaar oo ka shaqeeya arrimaha waxbarashada ayaa sheegay in deeqdani ay qeyb ka tahay dadaalada joogtada ah ee lagu taageerayo horumarinta aqoonta iyo waxbarashada bulshada soomaaliyeed gaar ahaan gobolka madooga gudoomiyaha ururka gargaar axmed gaaldiid ayaa ka warbixiyey buugaagtana
buugaagtan waxay ka kooban yihiin qaybaha kala duwan ee waxbarashadu leedahay hadday ahaa lahayd taariikh hadday ahaa lahayd xisaab hadday ahaa lahayd sociology hadday ahaa lahayd dhammaan economics business qaybahaas isugu jiraan almost ilaa lix degmo oo degmooyinka galmudug ka tirsanaan ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan waxayna qayb ka tahay ololo aan ugu talagalnay in akhris qoraalka bulshada reer galmudug lagu hormariyo dee qof aan wax akhrina dee wax ma qori karo qof aan wax akhrina dee wax ma bara karo macnaa oo ahmiyadda akhrisku uu waxaan ognahay diinteenna siisay waxaa ognahay ahmiyadda akhrisku uu bulshada dhexdeeda ku leeyahay iyo ahmiyadda akhrisku bulshooyinka hormaray uu ku leeyahay marka dadaalkaasaan aan dhinaceenna ka wadnay si guud ahaaneed organisationkan waxa uu garab u yahay inta badan hay-adaha waxbarashada ka shaqeeya hadday yihiin kuwa dawli iyo hadday yihiin kuwa aan aan dawli ahayn wasaaradda waxbarashadan aan la shaqeynaa oo organisationada la shaqeeya aan ka mid nahay duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa uga mahad celiyey ururka gargaara deeqdani qiimaha badan ee ay soo gaarsiiyeen degmada isagoona xusay in buugaagtani ay door weyn ka ciyaari doonaan kor u qaadista tayada waxbarashada ee gaalkacyo tiimka ka socdaa tiim gargaar ee buugaagtan noo keenay maanta wareejinaya oo ka kooban afartan iyo shan kartoon buugaagta guud ahaan iyo maktabadda guud ee ka socdo mudane cabdiweli bahda waxbarashada ka socda caydiid dhammaantii waa idin mahad celinaya runtii fursad weyn bay noota maanta inaan kulanka kasoo qayb galo goobjoog ka nahay buwaagtan la wareegno tiim gargaar mar kale waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin afartan sharta kartoonna waa la wareegnay ee buwaagta ah insha allah annaguna maktabadda iyo bahda waxbarashada sidii loogu talagala u gaarsiin doonaa ilahay iidankii dadaalkiin iyo waxbarashada garab istaaggiin akhris qoraalka waxaa leeyahay sii wada tiim gargaar runtii aad baan u arkaa dadaaladiina geedaha hoostooda ah marka mar kale waxaan le hore u socda aad iyo aad baan kuu mahad celinaynaa wixii gaaba xaggeena ka yimidna maaragtay aad iyo aad baan runtii ka raalgelinaynaa saaxiibadii arrinta isku dubarida maahan degmadii ugu horreysay ee buugaag noocaana la geeyo horay ururka gargaar ayaa degmooyin ka tirsan galmudug gaarsiiyey buugaagtan oo kaleeto